Magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq ganacsi iyo isbedel dhanka amniga ah kadib markii ammaanka magaalada lagu wareejiyay ciidamada dowladda. Ciidamada isku dhafan ee dowladda ee loo xilsaaray ammaanka magaalada beledweyne ayaa howlgallo joogto ah oo lagu sugayo ammaanka ka wada afarta xaafadood ee magaalada beledweyne. Gudoomiyaha degmada beledweyne Cumar Cismaan Cali Sow ayaa bogaadiyay isbedelka ku yimid xaaladaha amniga ee magaalada.
Todobaadkii ugu dambeeyay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa ka dhacay isbedel aad u weyn isbedelkaas oo lagu xaqiijiyay guud ahaan amniga ee magaalada beledweyne iyo in la xalliyay caqabadooyin ka jiray magaalada beledweyne waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan cid allaale ciddii ka shaqaysay arrimahaas ee ugu horeeya ugu horeeyaan taliyaha ama agaasimaha hay-adda sirdoonka dalka iyo taliyaha ciidanka xoogga ee dalka sidoo kale saraakiishii kala duwaneed qaybahooda kala duwaneed dhammaan madaxdii mas-uuliyiintii iyo odayaashii dhaqanka iyo qof walboo ka shaqeeyey dadaaladaas sidoo kale waxaan u mahadcelinaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka hirshabeelle madaxdooda ugu sarreysa oo arrintan ay naftooda door weyn ka qaatay in xaqiiqdii la soo gaaro meeshaan aadka u qurux badan leh magaaladii beledweyne ay soo ceshantay wanaaggii iyo quruxdii lagu yaqiinay maadaama juhdigaas la galay waxaan shacabka ku dhaqan magaalada beledweyne ugu baaqayaa kuna bogaadinayaa inay ilaashadaan amnigooda inay ka shaqeeyaan sidii magaaladan ay usii noqon lahayd amniga waxaad ka warhaysiin magaalada beledweyne caqabadaha ka jiray amni darro waxay sababtay heer waxay sababeen in uu sicirbarra ka dhaca in maciishadii iyo noloshii caadiga ahayd ay aada u kororto wadooyinka magaalada soo gala waxaa yaalay dhowr jidgooyo ama isbaaro xaqiiqdii intii maanta waa la qaaday si nabad ah ayaa gaadiidleydii iyo cid walbo ku safraysay wadooyinka magaalada beledweyne iyo guud ahaan gobolka ay dareemayaan amni mahad allah u sugnaatay oo guud ahaan suurto geliyey in maanta cid la soo gaaro laakiin roobaa ciidamada qaybahooda kala duwan waxay mudan yihiin abaal waxay mudan yihiin bogaadin waxay mudan yihiin in la garab istaago ka maamul ahaanna waxaan xilli walba garab taaganahay ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan dadaalada iyo shaqooyinka haddii jeer ay wadaan magaalada beledweyne oo soo martay marxalado kala duwan ayaa markii lagu wareejiyay ciidamada dowladda ayaa waxaa laga dareemayaa isbedel ku saabsan dhanka amniga